جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نعتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم waa sabti saddex iyo tobanka jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka ridada jubbaland ayaa ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose madaxweyne ku-xigeenka maamulka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa magaalada addis ababa kulan gaar ah kula yeeshay taliyaha guud ee ciidanka etoobiya xilli xiisada ay ka dhex taagan tahay kooxda riddada iyo jubbaland warbaahinta dalka kenya ayaa si aada u hadal heysa boqolaal askar maleeshiyaad riddo ah oo isku dhiibay dowladda kenya kuwaas oo looga itaal roonaaday dagaaladii ka dhacay deegaanka raaskambone maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiinaya u qabta bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadaas ardayda madarasada tabuug ayaa samaysay bandhig cilmiyeed heer sare ah kadib munaasabad ka dhacday degmada kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada jubbaland ayaa ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warbixintan iyo warbixin kale oo ku aadan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah oo ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose waxaa inoo haya yaasir maxamed howlgalladani oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qarax waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka jubbada hoose shabeellada hoose baay iyo gado ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka jubbada hoose qarax xalay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada kismaayo ayaa lala egtay maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada jubbaland waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi shan askari oo murtadiin ah oo laba ka mid ah dhaawacoodu garaab yahay shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saaka aroortii dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka number lixdan sidoo kale shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada bardaale dhanka wilaayada gadow ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadow howlgalladana ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka diinladirarka ah kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
mahadsanid yaasir madaxweyne ku-xigeenka maamulka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa magaalada addis ababa kulan gaar ah kula yeeshay taliyaha guud ee ciidanka etoobiya xilli xiisada ay ka dhex taagan tahay kooxda riddada iyo jubbaland casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya madaxweyne ku-xigeenka maamulka ashadladirarka ee isku magacaabay jubbaland murtad maxamuud siyaad aadan oo maalmaha ku sugnaa magaala madaxda etoobiya addis ababa ayaa kulan la qaatay taliyaha guud ee ciidamada etoobiya genaraal burhano joola labadan mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga dhulka uu ka aramiyey axmed madoobe xilli xiisadaha ka dhexeeyey kooxda riddada iyo jubbaland ay sii karar qaadanayso marba marka ka dambaysa muddooyinkan dambe kulankan labada dhinac ayaa imaanaya xilli laba maalin ka hor deegaanka raskaboni gobolka jubbada hoose oo ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka gaalaraac ee jubbaland iyaduna dagaalkaas looga itaal roonaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya sidoo kale kulankan adisababa ka dhacay waxa uu imaanayaa xilli magaalada ankara heshiis ay ku wada saxiixdeen ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya abiy axmed iyo madaxa kooxda riddada soomaaliya iyadoona murtad guurgoota heshiiskaas uu xabashada etoobiya ugu saxiixay qaadashada badda soomaaliya lamana hubo culayska uu heshiiskaas u heerseedi doono maamul goboleedka gaalaraaca ee jubbaland oo muddooyinka dambe taageero xoogan ka helayay dowladda xabashida etoobiya mahadsanid casaam warbaahinta dalka kenya ayaa si aada u hadal heysa boqolaal askari oo maleeshiyaadka ridada oo isku dhiibay dowladda kenya kuwaasoo looga itaal roonaaday dagaaladii ka dhacay deegaanka raaskambooni faahfaahinta warbixintan waa kan marwaan maxamed dowladda siliibiyadda kenya ayaa xaqiijisay in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada ay isku soo dhiibeen kenya kuwaas oo ka soo tilaabay xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya kadib markii lagu soo jebiyey dagaallo ay la galeen maleeshiyaadka maamulka riddada jubbaland oo ka dhacay deegaanka raaskambooni warbixin uu daabacay wargeyska the nation oo ka mid ah wargeysyada uga afka dheer ee ka soo baxa kenya ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadka kooxda riddada ay ka soo tallaabay xadbeenaadka iyo tiradoodu gaarayso ugu yaraan lix boqol kuwaasoo watay hubka noocyadiisa kala duwan saraakiil ka tirsan ciidamada siliibiyiinta kenya ee magacooda loo soo gaabiyo k d f ayaa sheegay in maleeshiyaadkaas ay gacanta ku hayaan ayna ku sameeyeen hubka dhigista xogayaha arrimaha gudaha ee kenya ninka lagu magacaabo omolo ayaa sheegay inay aad u xakameeyeen boqolaalka maleeshiyaadka ah ee isku soo dhiibay ayna qorsheynayaan sidii ay dib ugu celin lahaayeen dalka soomaaliya murtad cabdisalaam guuleed oo horey u soo noqday taliya ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka kooxda riddada ayaa wejigabax iyo ceeb ku tilmaamay waxa ku dhacay maleeshiyaadka soomaalida ahaa horta raaskambooni waxa weyaan waxaa ka dhacay musiibaa ka dhacday musiibo weynaa ka dhacday musiibadaasoo isugu jirtay khasaaro nololeed khasaaro ciidan khasaaro siyaasadeed iyo magacxumo soomaaliya intaasoo oo fashil intaasoo ishugan oo intaas huganaa ka dhacay dabcan wax dadka aqligalu ay qiyaasi karaanay ahayd wax wax qiimeeyana ay qiyaasin karaanay ahayd qorshihii ugu xumaay taariikhda ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sameeyo qorshihii ugu xumaayaan ugu magac daray in ay tahay madaxweyne xasan sheekh uu sameeyo anigoo fiirinay ciidanka meesha lagu aruurinayo meesha lafteedu nooca ay tahay khataraha soo wajihin kara iyo hadafka laga leeyahay oo ah jubbaland la dirirayna arrintan ayaa fadeexaddii ugu weyneed ku noqotay kooxda riddada oo maalmo ka hor ku hanjabaysay inay tegi doonto magaalada kismaayo ee uu gacanta ku hayo murtad axmed madoobe dowladda kenya ayaana bahdilkii ugu weynaa u geysatay maleeshiyaadka soomaalida ahaa kadib markii ay ka soo qaaday sawire iyagoo gacmaha taagaya hubka dhigisna lagu sameynayo mahadsanid marwan maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiina u qabtay bulshada ku dhaqan xaafadaha degmadaas sida warbixintan oo ku faahfaahinaya cabdiwahaab maxamed bukhaari dowraadkan oo ka duwan kuwii hore ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada bu-aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xiray boqolaal dadweyne ah oo ku dhaqan magaalada kuwaas oo loo diyaariyey qaab xaafad xaafad ah si dowraadka ay u helaan dadka aan guryaha ka soo bixin sida dumarka ilmooleyda ah iyo dhammaan inta cuslaatay ilaa iyo hadda waxaa fursaddan ka faa'iidaystay saddex xaafadood oo kale ah halgan baqhdaad iyo dalxiiska waxaana dadkii ka soo qayb galay la xifdisiiyey gebi ahaanba duruustii dowladda lagu qaadanayay qaar ka mid ah dadkii xaafadahaas ee dowladda loo soo xiray ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andulus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan kasoo jeedinaa doori noo socotay muddo saddex maalmood ah ee u socotay laba xaafadood xaafadda dalxiis iyo baqdaad ee maanta ay tahay qatankeedii iyo gebagabadeedii iyo xalfadeedii waxaa ilaaha ku mahadsan uma mujaahidiinta ku mahadsan waxaan soo marnay oon u soo joognay dhacdooyin labada kun iyo afarta markay ahayd ka dhacday annagoo safar ah gabar muslimiid baabuur lagala degay nin mooryaan kala degay lacagna inaan ku furano gabadha aan damacan nagalana diiday haddana alxamdulilah annagoo ku baranayna diinkeenna kitaabaheenna axaadiisteenna iskugu daraasaynayna nabaddan iyo amnigan iyo barwaaqadan ilaaha ku mahadsan subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi waintacuduun nicmatala laa tuxsuuhaa nicmada aan idiin siiyey ma koobi kartaan alxamdulilah falila alxamdu waxaan meeshaan ku qaadanay duruuso kala duwan dhowr kitaab ah marka dowlad ayaa meeshaan ku soo qaadanay alwalaa walbara ah asaasiyaat dhowr kitaab ayaa meeshaan aan ku soo dhammaysan marka ma hadda ilaah baa iska leh walaayada islaamiga jubbatul wasla ayaa iska leh degmada bu'aal qaas ahaan dowlad aan ku qaadanay xaafadda xaafadaha ka mid ah oo degmada bu'aal ay tahay waa xaafadda halgan ka mid ah marka ma hadda ilaah baa usugnaatay bismillaah unoo agna gabdhaha muslimiinta oo ku nool gobolka jubbada dhexe bu'aale gaar ahaan xaafadda halgan meeq aadanayaa afar beri oo duuro agta oo laga baradi oo laga baradi towxiidka salaada xadiiso badan onoo ka barani walaayada islaamka eeda onka mahadsanyan maktabka dacwada mees oo dardaanan suun beesnaa in mar kastaba ay dooradan sanuunkana nagaan oo mar kastaba sanuunkana nagaan oo si oo wal an barana eedba wal anka fahagni bismillaah ilaahay ku mahadsan dowramay qaadanayaa maalimo asu socod afar maalmood mee ka faa'iidinaa waxyaabo badan sida salaad sida tawxiidka sida axkaamta ka fahamnay maasha allah meesuu codsanaa mar kastaba oo intiisaannunkana naqo unoosa dhigan haweenka oo ardayeedka ayaan oo umucamaara maasha allah xaafadda gaar ahaan halgeenoo degan maasha allah meesuu codsanaa dadka gudoorada markasta intiisaannunkana naqo sugu codsanaa maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa muddooyinkii dambe waday dowraad diini ah oo la siinayo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee uu maamulo waxaana hadda cusub in dowraadka loo bixiyo qaab xaafad xaafad ah iyo in dadka la xifdisiiyo dhammaan duruusta dowraadka lagu qaato mahadsanid bukhaari ugu dambayntiina ardayda madarasada tabuug ayaa samaysay bandhig cilmiyeed heer sare ah kadib munaasabad ka dhacday degmada kamsuumo ee wilaayada jubbada hoose faahfaahinta warbixintan waa kan bashiir muxiidiin abu ayman مدرسة الأنبياء وبفضلك يا كريم مدرستي يا تبوك قد ذقنا منك شيئا حلوا ولذيذا كالسكر والتفاح
waa gu'eedii toddobaad oo ay soo saarayso jiil fariid ah oo u heelan sidii uu daranyada iyo dibudhaca uga saari lahaa ummaddan tabaalaysan waana qayb ka mid ah midhaha laga dhaxlay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee u qalin qaatay sidii loo barbaarin lahaa jiil laxla sharaftii iyo karaamadii ay kaga tageen aboobayaashood si ay mar kale dib ugu soo ceshtaan booskii iyo maqaamkii ay ku lahaayeen dunida halkan waa mid ka mid a madaariista udubdhaxaadka u ah horumarka waxbarasho ee ka socda wilaayaadka islaamiga ah waana goob lagu aflaxay oo ay ka qalindaarteen boqolaal ubad ah oo xambaaray tacliin saafi ah oo tayeysan
بنور الجليل أضعت وجوهنا فسرنا جميل إليك سنلقي بحب عظيم لحب احترام وصدق مبين أتينا إليك فسرنا شيوخ dugsiga hoose dhexe ee tabuuk wuxuu sannadkii kun afar boqol iyo afartankii hijiri uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ka hirgeliyey degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uuna hoostagaa qismiga uu xafiiska waxbarashada ku leeyahay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose muddo toddoba sano oo xiriir ah ayaa si joogto loo dhigtaa madarasada tabuuk waxaana arrimaha ay la gaarka tahay madarasadan ka mid ah in macallimiinteeda ay yihiin hadda mirihii ay isla tabuuk soo saartay haddaba warbixintan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa bandhig cilmiyeed aad u sarreeya oo ay ardayda dugsiga hoose dhexe ee tabuug ay sameeyeen kaas oo lagu soo bandhigayey heerarkooda waxbarasho waxaana goobjoog ahaa boqolaal ka mid ah bulshada kamsuuma oo ay ku jiraan waalidiin waxgarad si ay u hubiyaan heerka uu gaarsiisan yahay dadaalka waxbarasho ee la geliyey ubadkooda bandhigan ayaa wakhti salaaddii casir kadib lagu qabtay fagaaraha isgooska shareecada ee kamsuuma jawiga maalinkaas ayaa aad uga duwanaa midkii aan ku arki jiray degmada goobta waxaa afarta dhinac taagnaa dadweyne ka warsugayey bandhiga ardayda oo isugu jiray wiilal iyo gabdho iyadoona ardayda ay xirnaayeen yuniformka madarasada waxaana bartanka la dhigay codbaahiye loogu talagalay in dadku ay kala socdaan bandhiga ugu horeenna waxaa bandhiga lagu daafuray kelimad ku aadaneed fadliga iyo barashada cilmiga oo ah furaha guusha ee ummadda العلم حياة الروح به يضيف الإنسان عمره عمرا آخر فيبقى حيا في هذه الدنيا حتى وإن وارى جسده التراب تبقى ذكراه في قلوب الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انتقع عمله عمله إلا من
mid ka mid a maadooyinka waxbarasho ee lagu dhigto dugsiga tabuuq waa tawxiidka taas oo ah tiirka koowaad ee islaamnimada islamarkaana go'aamiya guusha qofka muslimka ah ee labada daarood ما دينك يا عبد الرحمن ديني الإسلام ما أساس الإسلام أساس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هل يقبل الله دينا غير الإسلام لا لا يقبل الله دينا غير الإسلام ما الدليل على ذلك والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام markan waxay ardaydu soo bandhigayaan maadada taariikhda oo ah mid ka mid ah mawaadda ugu muhiimsan maadaama ay taariikhdu tahay wehel iyo tajribo aan kaalmaysano si aan wax ugu dhisano duruusta iyo cibirta noogu jirto si gaar ah siirada midka ugu fadliga badan caalamka ahna sayidka aadanaha ee midka aan ku dayanno sala allahu calayhi wasalam هل أنت مستعدة للحوار عن مادة التاريخ يا أختي؟ نعم اسألني ما تريد انظر نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة متى ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو في السنة السادسة من عمره ما اسم أول زوجة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها خديجة بنت خويلد كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوجها كان عمره خمسة وعشرين سنة sidoo kale ardayda madarasada ayaa soo bandhigaya markan mawaadda fiqhiga iyo carabiga ما الأشياء التي يجب إزالة النجاسة؟
الأشياء التي يجب إزالة النجاسة هي الجسم الملابس ومكان الصلاة ما الدليل على وجوب إزالة النجاسة من الجسم؟
الدليل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما الدليل على وجوب إزالة النجاسة من الملابس؟
الدليل قوله تعالى وثيابك فطهر ما الدليل على وجوب إزالة النجاسة من المكان الذي يصلي فيه؟
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المساجد لا تسليع لشيء من هذا البر ولا القدر إذا وقعت نجاسة على ثوبك فماذا تفعل؟
أتطهر عنها أو بكل طاهر مباح يجزم النجاسة هل يجوز أن تصلي في المكان النجس؟
لا ولماذا؟
الآن إزالة النجاسة قبل الصلاة من شروط الصلاة أحسنت يا عبد الرحمن وبارك الله فيك كيف حالك يا أختي؟ أنا بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ وأنا كذلك أراك تهتم المدرسة فماذا تعني؟ أنا أحبها كثيرة يا عزيزتي لماذا تحبها؟ لأن فيها منافع كثيرة لنا أنا لا أستغني عنها أبدا ما الذي يدرس فيها؟ يدرس فيها مواد الشرعية وتجروبية اذكر بعضا منها التوحيد والحديث والعربية والعلوم والجغرافيا والرياضيات وأنا يا أختي طالبة من طلاب المدرسة التبو حقا في أي الفصل أنت؟ أنا في فصل أنا في فصل الثاني أنا مسرورة بلقائك يا أختي وأنا كذلك مع السلامة في أمان الله intaasi kadib waxaa madasha laga jeediyey kelimad mahadcelinna uu soo jeediyey mid ka mid ah ardayda macadka نرحب هنا جميع الحاضرين في هذا العرض القيم وأقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه مدرستنا جاءت إليكم وهي تلمع مثل القمر تتلألأ وتنير بما فيها من الكرامات والهدي المبين وأنادي هنا بصوت عال مرتفع لأبناء أعمامي وأقول لهم تعالوا إلى مشعل تستضيئون به إلى يوم القيامة مشعل العلم والهدى والعلم نور مبين يستضاء به أهل السعادة والجهال في الظلم kadib bandhigaasi quruxda badan ee ay sameeyeen ardayda waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta dhalay ubadkaasi iyo waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga ah ee jubbada hoose iyagoona kaga mahadceliyey dadaalka waxbarasho ee la geliyey ubadkooda
aqoontaasoo hadda sida aad u jeedaan ay soo bandhigeen arday ka tirsan madarasada tabuuk madarasadaasoo ku taallo maxaafadada kamasuuma waxay soo bandhigeen bandhig cilmiyeed aad u qurux badan ummaddii iyo waalidiintii halkaas isugu yimidna way ka farxiyeen waxaan leenahay insha allahu jiilkiinaan jiilka soo koraya wey oo waxaa tihiin insha allahu geeska afrika dacwada ka socota insha allahu meelaha kale ee maxallaha ee waddamada dariska aan ugu xeedaawan insha allah markii mujaahidiinta ay furtaan waxaan leenahay ducaad kale loo mahay insha allah idinka ayaa dacwada ka gudan doono idinka ayaana diinta gaarsiin doono waxaad tihiin iftiin ka soo ifay geeska afrika insha allah iftiinkanna wuxuu gaari doonaa meelaha fogfog ee insha allahu hadda ay xarakadu aan maxallaha mujaahidiinta higsanayaan indhaheenna maanta wax cajiib lahaa qabadan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dullaab la kasta shaqeey oo walla sabari maclamiin wal sabarti iyo mudiiro insha allahu tacaala iyo waalidiin isxilqaami ina owlaaddoodii wal barato taasaa mahad insha allahu tacaala waxayse bandhiganna waa wax indhaheenna annaga maanta ka haysanna aragoyna wa waa wax la yaab lahoo cajiib leh in arday ama dullaab waxse diyaaritoo bandhig oo ardadii tabuuka macadkii oo ardada lekeliibaan ina sabato tani ayaa ah qayb yar oo ka mid ah dadaalada midho dhala ee uu bixinayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta kaas oo xil iska saaray sidii loo soo saari lahaa jiil toosan oo hage iyo hoggaan ka dhigta shareecada raxmaanka dhanka kalena asbaabaha loo yagleelay maktabkan waxaa ka mid ah inuu ka hortago duulaanka xagga fikriga ah ee ku socda ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed si loo badbaadiyo ajyaasha soo socda mahadsanid bashiir warbixinta bashiir waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka oo sabti ah idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu